أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen jimco ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha saddexaad ee rabiicul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah maxay etoobiya ka doonaysaa biyaha soomaaliya ma waxay doonaysaa inay dekedo ganacsi ka dhisato goorma ayuuse soo bilowday damaca etoobiya ee ku wajahan badda soomaaliya su'aalahaas iyo kuwo kale oo xasaasi ah waxaad caawa faafreebka ku dhegaysan doontaan warbixin aan idinkaga diyaarinay qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah gurguurta oo xilal sare u magacaabay siyaasiyiin mucaaradsan siciid deni diyaarado joog hoose ku duulaya oo lagu arkay magaalooyin ka tirsan gobolka awdal dowladda maraykanka oo xukun dila ku fulisay imaam muslim maxbuus ahaa waxaan sidoo kale caawa faafreebka idinkugu hayaa wilaayada islaamiga ee hiiraan oo soo gebagabaysay xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ee ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi xaflad ballaaran oo ay ka qayb galeen ugaasyo nabadoono iyo mas-uuliyiin barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan kelimaadkii laga jeediyey qodobadaas xubnihii hadalhaynta warbaahinta iyo xaaladaha filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin walaalaha suheyb maahir iyo cismaan axmed dhuuw ayaa caawa faafreebka igala qaybgeli doona waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaasheena kale ay naga dhegaysan karaan aaladaan internetka ku leenahay ee life streamka ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka
قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa maxay etoobiya ka doonaysaa biyaha soomaaliya ma waxay doonaysaa inay dekedo ganacsi ka dhisato goorma ayuuse soo bilowday damaca etoobiya ee ku wajahan badda soomaaliya su-aalahaas warbixin soo koobaysa oo xasaasi ah waxaa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen cismaan axmed dhuubow haye cismaan tan iyo wixii ka dambeeyey kowdii bishii janaayo ee sanadkan laba kun afar iyo labaatanka markii ay muuse biixi iyo abiy axmed kala siixixdeen heshiiskii xaaraanta ahaa ee lagu boobayay badda soomaaliya ayay madaxda xabashida etoobiya sare u qaadeen dadaaladooda ay ku xalaalsanayaan biyaha soomaaliyeed si aan gabasho lahayn oo saraaxo ah ayay dowladda silibiyaddaah etoobiya ugu hadaaqaysaa in ay doonayso qabsashada badda soomaaliya iyadoo meel iska dhigtay waxa looga yeero acraafta diblomaasiyadeedii ay degsadeen gumaystaha reer galbeedka mid ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda etoobiya kana mid ah ragga jaangooya siyaasadda arrimaha gudaha iyo midda dibadda ayaa bixiyey cadeymo bannaanka soo dhigaya waxa ay etoobiya ka doonayso biyaha soomaaliya ridwaan xuseen oo ah la taliyaha amniga qaranka xabashida ayaa ka sheegay dood uu kaga qayb qaatay telefishinka a b c ee laga leeyahay etoobiya wuxuuna si qoto dheer ugu waramay damaca soo jireenka ee xabashida ay ka doonayso badda soomaaliya xukuumadda adisababa oo haba yaraate ee aanan aqoonsanayn dhul soomaaliya ay ku leedahay geeska afrika waxay damaceeda ku wajahaan badda soomaaliya marmarsiimo ugu dhigatay in dowlado shisheeye oo kumanaan kun oo kilomitir ka yimid ay saldhigyo ka samaysteen xeebaha soomaaliya iyadoona aysan dowladahaasi shisheeye waxba ka duwaneen balse ay doonayso in ay marin badeed qabsato mas-uulkan xabashiga ah wuxuu si duurxulah soo qaatay in jabuuti oo ah dhul soomaaliyeed ay ku sugan yihiin dowlado shisheeye ayna saldhigyo badeed ku leeyihiin የግድ ከሰርቫይቫላችን ጋር እየተያያዘ የመጣው ግን አክሰስ ነው። ሲ አክሰስ ሲ አክሰሱ ደግሞ ከመከላከያ አቅማችን ከናቫል አቅማችን ጋርም የሚያዝ ይሆናል ማለት ነው። ቀጠናው ተረብሿል፣ የእኛ አቅም ጨምሯል፣ ጠላታችን እየበዛ መጥቷል። በዚህ ምክንያት በምድር ብቻ ላይ የምናደርገው መከላከል የራሳችንን ሰርቫይቫል ለማስቀጠል እየበቃን አይደለም። ከአቅማችን ከሚሄደውና ከሚመጣው ፍላጎታችን ጋር ደግሞ ተያይዘው arrinta qasabka nagu noqotay ee jiritaankeenna xiriirka la leh waxaa weeye marinbadeed waa arrin xiriir toosa la leh awooddeenna ciidan ee daadsan geeska qaaradda afrika mandiqadan dhibaatooyin badan ayaa ka jira awooddeennuna way korortay cadowgeennuna wuu batay sidaa awgeed dhulka uun inaan iska difaacno jiritaankeenna ma sugayso rabitaankaas iyo awooddeenna annagoo ka duulayna waa inaan difaaceenna sugnaa taa waxaa sii dheer marka laga tago in mandiqadan fowdo ka jirto waxaa jiray dalalka qaar kuwa shan iyo toban kun ama toban kun ama shan kun oo mayl ka soo tegay dhulkoodii oo saldhigyo ka samaystay badaha nagu xeeran iyagoo leh danaheenna ayaa ku jira annagii oo baddu sankeenna saarnayd in lacagteenna aan ku weyno marinbadeed wax saxan ma aha wax noo cuntomana ma aha የራሳችን ጥበቃ ማድረግ አስገዳጅ እየሆነ መጥቷል። ፕላስ ቀጠናው የተረበሸ ከመምጣቱ አይቀር 11 ሺህ 10 ሺህ 5 ሺህ ማይል አገሮች ርቀው መጥተው ጥቅም አለን ብለው ቤዝ በከራይ የሚያገኙ ከሆነ እኛ አፍንጫችን ስር ያለውን lataliyaha dhanka amniga ee abiy axmed wuxuu carabaabay inaysan wax heshiis ganacsiga ka doonaynin soomaaliya balse waxa ay u ooman yihiin ay tahay in ay gacanta ku dhigaan badda cas ee soomaaliya mas-uulkan xabashiga ah ayaa tusaale u soo qaatay in etoobiya ay haysato marsooyin ay wax kala soo degto islamarkaana ay ka dhoofsato balse ujeedadeedu tahay qabsashada biyaha soomaaliya wuxuu cadeymihiisu ku muujiyey in xabashidu ay siyaasad ahaan hadda dhexdooda kala qaybsan yihiin balse waxa keliya ah ee ay ku midoobi karaan ay tahay sidii ay ugu duuli lahaayeen badda soomaaliya ridwaan xuseen ayaa qiilka ka dhameeyey madaxda murtadiinta soomaalida oo marka ay ka hadlayaan damaca etoobiya ee badda soomaalida ku hadaaqa in ay doonayso etoobiya takado ay wax kala soo degto balse la taliyaha amniga qaranka etoobiya waxaasoo idilwaa uu beeniyey wuxuuna runta ka sheegay damaca etoobiya ee ku wajahan badda soomaaliya በገንዘባችን ልናጣ አይገባም የሚል ነው ኢሹ ወደ ሰርቫይቫል ከፍ የሚል ነው አማራጭ የማግኘት ብቻ አይደለም ወደብ ከሆነ ፖርት ሱዳንም ላሙም ባይዶዋም በርበራም በሙሉ መጠቀም እንችላለን። እነሱ ለማድረግም ነው የምንሞክረው። ሲ አክሰስ ግን አንድ የተወሰነ ቦታ ላይ ማግኘት አለብን። ይቅር ቦታ ላይ መከላከል የምንችልበት ኢንቨስት ማድረግ የምንችልበት ያስፈልገናል የሚል ነው። በዚህ ረገድ የሁሉም ኢትዮጵያዊ የጋራ ኃላፊነት ይሆናል። መቼ እናድርገው? ትክክለኛው መቼ ጊዜ ነበር ከተባለ የምኒልክ ጊዜ ነው።
waxa aan u baahannahay dekad ma aha haddii aan dekad rabno waxaan isticmaali karnaa dekadaha boort suudan oo noo dhow laamu kenya berbera iyo kuwa kaleba laakiin waxa aan rabno waa marinbadeed marinbadeedka aan doonayno waa marinbadeed oo aan annagu leennahay meel aan iska difaacno maal gashan karno oo aysan cidnana maamulayn sidaa awgeed waa howl dhammaan etoobiyaanka u taalla oo xaqiijinteeda ay mas-uuliyad ka wada saaran tahay waxaa isweydiin mudan goormay ku habbooneed in etoobiya ay hesho bad hadday su'aashu tahay sidaas jawaabtu waa wakhtigii minilig sababtoo ah wakhtigaasi guushii adwa markaan gaarnay hadduu minilig sii socon lahaa ilaa uu ka gaaro badda maanta maabka etoobiya sidan uu yahay wuu ka duwanaan lahaa oo bad baan yeelan lahayn bad inaan helno wakhtigii minilig ma suurageli wakhtigii e b r d f na ma hirgelin maantana fursaddu way jirtaa shalay fursaddu way jirtay maantana way jirtaa sidaa awgeed dhammaanteen waa mas-uuliyad ina wada saaran si aan qarannimadeenna u sugno su'aashu waxaa weeye maxaa inaga hor taagan xaqiijinta hadafka inaan marinbadeed helno jawaabtu waa inaan gudaheenna isku duubnayn danta guudna aan ka midaysnayn dalalka qaar etoobiya ayaa la weerari haddii la dhaho shacabkoodoo dhan way isku soo wada raacayaan jaariyadda guriga ka shaqaysa ilaa hoggaanka ugu sarreeya way isku raacayaan dagaal markay maqlaan etoobiya ayaa la weerarayaa annaguna waxaanba ku kala qaybsannahay wixii jiritaankeenna danta u ahaa waa inaan danta guud u midownaa ቀይ መስመር የሚባለው ማንም ዜጋ ሊያልፈው ማይችል ቀይ መስመር ምንድን ነው የሚለው ላይ መዛባት፣ መምታታት ስላለ ብዥታ ስላለ አብዛኛው ይዋደቃል፣ ለሀገሩ ህይወቱን ይከፍላል። ሌላው ደግሞ ላስቤዛ ብሎ አገሩን ያስወጋል በሀገሩ ላይ ይዘምታል ማለት ነው።
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markana gurgurte ayaa xilal sare u magacaabay siyaasiyiin mucaaradsan saciid deni hogaamiyaha maamulka shaadaladirirka ee isku magacaabay puntland qodobkaas iyo sidoo kale diyaarada joog hoose ku duulaya oo lagu arkay magaalooyin ka tirsan gobolka owdal waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga alaab xubinta waxaa halkan kasoo jeediya oo soo diyaariya walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuu ayman xubinteenna hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigaah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa diyaarado joog hoose ku duulaya oo lagu arkay magaalooyin ka tirsan gobolka owdal wararka ka imaanaya gobollada waqooyi galbeed soomaaliya ayaa sheegaya in diyaarado dagaal oo aanan heybtooda la garan ay dul heehaabayeen dhowr magaalo arrinkaasi oo walaac ku beeray dadka deegaanka magaalooyinka boorama baki iyo zaylac iyo luughaye oo ka wada tirsan gobolka owdal ayaa lagu arkay diyaarado joog sare ku duulaya mararka qaarna joog hoose kuwaas oo muddo saacadaha hawada ku jiray goobjoogayaal ayaa sheegay in diyaaradahan ay yihiin kuwa qumaatiga u kaca islamarkaana guuxooda ay ka dideen xoolaha ay dadku dhaqdaan ee ku sugan miyiga gobolka owdal inkastoo aanan la ogeyn dowladda leh diyaaradahan dul heehaabaya hawada gobolka owdal haddana magaalooyinka ay duulduulayaan waxaa ka mid ah zaylac iyo lughaye oo bilo ka hor ay booqdeen saraakiil ka socday xabashida etoobiya waxaana la qorsheynayaa in halkaasi ay saldhigyo ka samaystaan ciidamada gumaysiga etoobiya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dabarilifka ah ee isugu yeeray somalilan oo arrintan ka hadlay ayaa dadka deegaanka ugu baaqay inay isdejiyaan iyagoo muujiyey inay ka warqabaan diyaaradahan wararka qaar ayaa sheegaya in diyaaradahan ay yihiin kuwo sahan ah oo ay soo dirtay dowladda xabashida etoobiya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa gurguurte oo xilal sare u magacaabay siyaasiyiin mucaaradsan deni madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan gurguurte ayaa xilal sare u magacaabay saraakiil hore xilal uga soo qabtay maamulka ashaadala dirarka ah ee puntland haddana ka mid ah mucaaradka ugu xoogan ee siciid deni xasan sheikh ayaa la taliyaal ka dhigtay murtad cabdisamed gallan oo horey u soo noqday wasiirka amniga maamul goboleedka ashaadala dirarka ah ee puntland haddana ka mid ah mucaaradka deni iyo sidoo kale murtad axmed jaamac maxamed cilal oo isagana ka mid ah xubnaha mucaaradsan deni xasan sheikh ayaa xilka ka qaaday taliyaha ciidanka booliska ridada waxaana xilkaasi loo magacaabay mid ka mid ah xubnaha sida weyn u mucaaradsan deni golaha wasiirada ee xukuumadda ridada ayaa barqanimadii maanta ansixiyey in taliyaha maleeshaadka booliska ridada uu noqdo asad cismaan oo ah mucaaradka ugu weyn ee uu wajahayay siciid deni magacaabista gurguurta ee xubnahan mucaaradka ku ah madaxa maamulka garowe ayaa ku soo beegantay xilli uu xarkaha goostay khilaafka siyaasadeed ee ka dhex aloosan labada maamul waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda maraykanka oo xukun dila ku fulisay imaam muslim maxbuusa dowladda maraykanka ayaa dishay imaam khaliifa wilyamis oo ahaa sheikh muslim ah kaasoo dilkiisa uu ka dhashay buuq aada u weyn ninkan ay dowladda maraykanka gaar ahaan gobolka missouri waxay ku eedeeyeen in uu sannaddii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideeddii toorey ku dilay haweeney maraykanna balse wax cadayma ah looma helin kadib markii la baaray d n e-ga inta badan hay-adaha garsoorka maraykanka iyo xitaa qoyska ay ka dhalatay haweeneydii la dilay ayaa ka soo horjeestay xukunka dilka ah ee lagu xukumay imaam khaliifa wilyamis balse maxkamadda sare ee gobolka missouri ayaa ku adkaysatay in sheikha la dilo xitaa haddii aan wax cadaymaha loo heynin eedeynta loo soo jeediyey xalay ayaa sheekha la dilay isagoo lagu dhuftay cirbad sun ah ilaa ay naftu ka baxday sheikha ayaa markii xabsiga la dhigay sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideeddii wuxuu ahaa nin gaal ah balse xabsiga ayuu ku dhex islaamay wuxuuna xabsiga ku dhex noqday sheikh caalim ah oo imaam u noqday dadka muslimiinta ah ee xabsiga kula xirnaa waxaa la aaminsan yahay in sababtaas ay tahay waxa dowladda maraykanka ka caraysiiyey ee ay dilka ugu xukuntay uguna fulisay sheekha iyadoo aanan wax caddayn ah loo heynin dembiga lagu soo eedeeyey waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaalada wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda imaaraadka carabta ayaa sheegtay in la dilay afar askari oo ka mid ah ciidankeeda xukuumadda abudubaai ayaa soo saartay bayaan tacsi ah oo ay ku sheegayso dhimashada ciidankeeda ilaa wareedo ayaa sheegay in afartan askari lagu dilay garoon ciidan oo ku yaal suudaan kadib markii halkaasi lagu duqeeyey waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa nusratul islaam oo almuslimiin oo dalka toogo ka fulisay weerar weerar qarax loo adeegsaday ayaa lagu beegsaday ciidamo roondo sameynayay oo ka tirsan milatariga dalka toogo qaraxa ayaana ka dhacay bariga magaalada kankanti ee dalka toogo nusratul islaam almuslimiin ayaa si firfircoon uga howlgashaa wadamada dhaca galbeedka afrika waxaana lagu tiriyaa jamaacadka ugu ballaaran ee hoostaga ururweynaha jihaadiga ah ee alqaacida maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka bashiir hadalhayntii ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan waxay ahayd magacaabista uu sameeyey xasan gurgurte iyo xukuumaddiisa ridada dadka falanqeeya siyaasadda soomaaliya ayaa si weyn u falanqeynayay magacaabistan uu sameeyey murtad gurgurte iyo sidoo kale xukuumaddiisa ridada ee uu madaxa ka yahay murtad xamse cabdibarre falanqeeyaasha siyaasadeed ee ka falceliyey waxaay sheegeen in magacaabista asad diyaano oo xasan sheekh maxamuud xaggiisa ka timid ay tahay mid uu gurgurte ku doonayo in siciid deni uu jagadaasi kula dagaalamo siyaasad ahaan waa sida ay sheegayaane waxaa xusid mudan in dhammaan xubnaha uu magacaabay oo uu ka mid yahay taliyaha ugu sarreeya ee maleeshiyaadka waxay ugu yeeraan booliska riddada ay dhammaantood yihiin mucaaradka siciidani taasi ayaana muujinaysaa in xasan sheekh maxamuud uu sii dheereeyey ama uu sii fogeeyey khilaafka kala dhexeeya siciid deni kaasoo ka soo bilowday doorashadii uu ku soo baxay murtad gurgurte xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana caawa waa inagaynta aad buu mahadsanyahin walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyay filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aad aad u mahadsan tahay bashiir saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka maamulka gumeystaha yuhuuda duqeymo kala duwan ayay qidaaca khaza ka geysteen sida ay wararku sheegayaan madaraso ay deganaayeen dad rayid ah oo ku taalla mukhayamka jabaaliya ayaa ka mid ah goobaha la duqeeyey wariyaashu waxay soo wariyeen ilaa shan iyo toban ruux ay halkaasi ku shahiideen sidoo kale deegaano dhaca waqooyiga bartamaha iyo koonfurta ayay duqeymuhu ka dhaceen waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ay gaarayso soddon iyo sagaal ruux halka dhaawacyadu ay yihiin siddeetan iyo lix kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo kow kun shan boqol soddon iyo afar halka dhaawacyadu ay yihiin sagaashan iyo lix kun iyo sagaashan iyo laba kale kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay waxay weerar sawaariiq ah dhankooda ay ku qaadeen deegaano goobo fariisimo ah oo ciidanka yuhuudda ay ku leeyihiin xaafadaha magaalada khaza dhanka kale duqeymaha isweydaarsanayaan ururka isugu yaray xisbullah iyo maamulka gumeystaha yuhuudda ayaa weli socda saacadihii lasoo dhaafay magaalooyin ee yuhuuddu ixtiraalka ay ku haystaan ayaa la duqeeyey sidoo kale yuhuudda iyagana koonfurta lubnaan waxay ka geysteen duqeymo aada u culus oo khasaare kala duwan geystay warbaahintu waxay caawa ku waramaysay in duqeyn culus laga fuliyey magaalada bayruud wararkuna waxay sheegayaan in duqeyntaasi lagu dilay sargaalkii haystay dhinaca hawada ee maamulka ciidanka cirka ee xisbiga shiciga ah ee fadhigiisu yahay lubnaan inkastoo maamulka gumeystaha yuhuudda weli uusan xaqiijinin dhacdaasi xubintaan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinayna aad buu mahadsanyahin walaalkeen suheyb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa qeybaha dambe ee faafreebka wararka ayaan isa soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga hiiraan wilaayada islaamiga hiiraan ayaa soo gebagabaysay xamladii irshaadul umma ila sabiili rashaad ee ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi munaasabad ka dhacda degmada buqa qable ayay wilaayada kaga dhawaaqday in xamlada la soo gebagabeeyey lana gudagalayo tanfiidka ugu horeenna waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah lajinadii wilaayada u xil saartay in xamlada ay gaarsiiyaan bulshada iyagoona ka warbixiyey safaradii ay wilaayada ku mareen iyo kulamadii ay bulshada la soo qaateen alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد waxaa iska leh awalan ilaahay subxaana wa tacaala fadli ayaa iska leh waxaana weeyaan xamlada iyadaa waxay timid waqti loo baahnaa ayay timid xamlada iyada oo cunwaankeedu ahaa ishaadul umma ilaa sabiili rashaad shicaarkeeduna uu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi waxa weeyaane waana ta ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay u shardiyaba dowla islaamiya aladiina in makannaahum fi lardi aqaamuu asalaata wa aatawu zakaata wa amaruu bilmacruufi wanahow can ilmunkari walilaahi caaqibatu lumuur ilaahi subxaana wa tacaala uu leeyahay waxa weeyaan xamlada iyadaa waxay ahayd shay muhima waxaan leenahay fadliga ilaahay subxaana wa tacaala kadib waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala uu maradanada waafajiyey hadday kor tahay iyo hadday soo tahayba ilaahay subxaana wa tacaala ha ku ilaaliyo cadowgana gacantooda alle ha ku jebiyo xamladaasi waxay ahayd xamlo loo baahnaa annaga waxaan joognay muxaafadada jallaqsi ayaan joognay muxaafadadaas waxaan soo marray tuulooyin markii hore waxaa laga bilaabay meel idhaha buqrugrug waxaan marray oo kale raso waxaan marray meel laydhaaho okure ayaan marray kadibna waxaan u soo laabannay meesha laydhaaho buurweyn waxaan ku xujisiinay wardheen waxaan ku xujisiinay markii dambean ku laabannay bilaal waxaan ku xujisiinay tuulada layidhaaho iyadana kurdaaley quracley ayaan tagnay oo dhowr tuulo iyadana kadibna waa soo laabannay dadku aad iyo aad bay run ahaan mayna ku kala duwanayn inay diyaar u ahaayeen oo rag iyo dumarba waxaad mooddaa in idaacad meesha inta laga furay laga sii dhaadhiciyey waxaan u tegaynay meel walba dadkii oo diyaara sababta islaamku dadka muslimiintii way u ooman yihiin shayddaan baa ka carqaladayna oo ka waxaynaya mooyaane mana aynan ku kala duwanayn degmooyinka aan maraynay dadku say diyaar u ahaayeen muxaadarada markii la soo galo marka la bilaabayo ilaa ay ka dhammaanayso bilahi towfiiq sala allahu calaa muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima ilaahay baa mahad iskale noo soo gebagabeeyey qaybtii hore xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad allahaasaa mahadiskale xamladaas waxay ku soo aaday xilli loo baahan yahay ummadda u ooman tahay ayay ku soo aaday ciddii hadda fikirkaas soo jeedisay soona abaabushayna waxaan leehay dariiqa saxdaha ilaahay ku hanuuniyey miisaanka xasanaadkana allahu saaro haddii aan ka hadlo ee dadkii aan la kulannay iyo meelihii aan tagnay iyo sida loo soo dhoweeyey dadku aad bay uga oomanaayeen waxaad arkaysaa ummadda markii loo yeero maanta dacwa shaarica jirta ha la yimaada la yidhaahdo wax soo haraya albaabada waa lasoo wada xidhanayaa guryaha waa lasoo xidhayaa dumarkii carruurtu way imaanayaan ilaa ay ka dhammaatana dhaqdhaqaaq ma laha taas waxay ku tusaysaa baahida ummadda u qabtay waxa kale sideedane dacwada dadka waxbay ka badashay dadka waxay wax uga badashay waxaan ka dareemaynaa haddii saakii masaajidka duhurkii looga yeero oo casarkii looga yeero oo biri looga yeero qof maqnaanahu ma jiro rabitaan inay tahay ay wax ka badasheenoo taas waa loogu caddayn karaa ta labaad dacwada munkarkoo la reebo macruufkoo la faraane waa amniga iyo istiqraarka saldhigooda dacwadu waxay ka koraysa ay ka awood badan tahay sida dadka ta'siir ugu samaynayso seefta iyo qorega way ka awood badan tahay seefta iyo qorega intaas ciyow looma fadhiisanayo laakiin dacwadu waa kaalinta koowaad oo dareemi kartid dadku inay u ooman yihiin waxaan leeyahay marka oo fariino aan halka dhex gelinayaa in xoog loo saaro dacwadaas oon la kala reeban oynan nusqaamin taasna waa fariin waxaa kaloo ilaahay dankiisaan ka hadli rabaa waxaan rabaa waxyaabihii maniyaadka ahaa mamnuucaadka ahaa mamnuucaadka inta badan dadku waa u diyaargaroobeen ama muddadu ha dhammaato ama yayna dhammaanin waa u diyaargaroobeen tusaale ahaan aniga hadda waxaan ka warhayaa meeshaan deganahay moobeello waaweynoo dadku qarsan jireen amay sidii jireen hadda baabuurta baxaysa fayla loogu jiraa ayagoo bac ku jira ama jawaan ku jiraa la keenayo laleeya ii qaad mamnuucaadkii dadku way farahooda kasii bixinayaan hadda way bilaabeen ayadoon waqtina ku dhammaan ilaahay iidankiisa inta dambane waa israaci doontaa dadku way ku soo weydiinayaano su-aasha ugu badanoo maalintii nala weydiiya waxaa ka mid ah shaygaas mamnuuca ka waran maalintiisu maxay ku eg tahay maxaa goormay ku eg tahay ma dhacday su-aalaha marka waxay dadku u diyaargaroobeen in wixii mamnuucada ka haraan culummada iyo ummadday kalena waxay u diyaargaroobeen in insha allah macruufka dadka la faro insha allah intaasaan kusoo gabagayna wasalaamu calaykum waraxmatullah waxaan ka mid ahaa raggii safarka u galay xamladaas iyada ah ee dhankan beledweyne raggii ka qayb galay oo halkaas safarka u gala ayaan ka mid ahaa meelaha aan tagna waxaa ka mid ahayd meesha la yidhaha durdur waxaa ka mid ahayd oo dhulkan jiinka ah waxaa ka mid ahayd meesha la yidhaha doondheere waxaa ka mid ahayd heer axmed waxaa ka mid ahaa labada jiiqley waxaa ka mid ahayd qoraxley meelahaas dhammaantooda aan tagnay dadka baahi weyn oo weyn oo weyn ayay u qabeen dacwadan iyo diintan iyo xamladan aad baynu usoo dhoweeyeen runtii marka insha allahu tacaala xamladaas waxaan u arkay inay meeshii la rabay ay soo gaartay wakhtigii la rabayna loo baahnaayay dadka u baahnaayna ay timid marka insha allahu tacaala waxaan dadka aad weliba ay u codsanayn in badan in badan in xamlada noocaan oo kaleenta oo dacwiga in lagu soo colceliyo oo weliba lagu soo colceliyay aad bay u codsanaayeen dadkana aad iyo aad bay usoo dhoweynayeen hada wabilahi towfiiq bismi illah alxamdu lilahi wahanaau lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin ikhwaanii fillah allah subxaana wa tacala ayaa mahad iska leh awalan wa aakhiran xamladaasi wakhtigii loo baahnaa iyo marka xilligii loo baahnaa kusoo aaday aad iyo aad ay dadkii markaasi macnaa ugu faa'iidaysteen meelaha aan soo wareegin oo aan soo tagnay waxaa ka mid ahaa tuulolaya qaboy ayaa ka mid aheedi cadi jamaaca baa ka mid aheedi waxaa ka mid ahaa dabayoodle waxaa ka mid aha haraale ayaa ka mid ahaa intaba biidnillahi ilbaari dadkii waa ina soo dhoweeyeen way dhegaysanayeen dacwatu shaarica markaasi macnaha caamka ee khaaska dumarka khaas bay ulahaayeen masaajidda nadwooyin markaasi maxaa ka jira iidan culammadii qabanayana ka jirtay marka biidnillahi ilbaari dadku aaday ugu faa'iidaysteen xilligeeda xilli fiican bay kusoo aaday wixii dadkii soo fikiriyey oo fikirkaas keenayna jazakum allahu khayran oo muradeenna marka sare ah ilaahay subxaanahu watacala hanoo xifdiyo allaha noo ilaaliyo markaasi waxaan un leenahay kolley un in la soo celceliyo markaas inuu soo noqoto ummadda aad ay u jecel yihiin aad bay u dhegaysanayeen dadku markastoo dadka ay sagootinayeen oo kasoo baxayaan waxay leeyihin hala soo celiyo hanala soo marka gaaro mar labaatan lagu soo noqdo saas unbay dhahayeen marka biidnillahi ilbaari insha allahu tacala hawshaas waa hawl najaxday waaye waa lagu guulaystay kolley un in la soo celiyo insha allahu tacala waan rajaynaynaa marka biidnillahi ilbaari insha allahu tacala ilaahay ku najaxnay ummaddii waa ku guulaysatay way ka faa'iidaysatay marka biidnillahi ilbaari insha allahu ta intaasaan kusoo gaabinaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh bismi illah alxamdulilah awalan ilaah ayaa mahad iskale subxaanahu wa tacaala naga dhigay dad muslimiina na soo waafajiyey inaan ka qayb qaadano dacwadan oo magaceeda la yidhaahdo irshaad ulumma ilaa sabiili irshaad ani waxaan ka mid ahaa lajnadii baxday tagtayna maaragtay aagga hoos yimaado buulo burde sida maaragtay ceelwarre iyo biineef iyo ceelasha u dhowow dhan baadiyaha dadka ka qayb gala ayaan ka mid ahaa si dadka iga horreeyba u sheegeen dadka waa aad dad ugu baahan ay ahaayeen maaragtay dacwadaas iyada ah waqti munaasabna ku soo aaday dadka waxaa lagala hadlayay sida masaajidda ayaa lagula kulmayey masaajidda madarasooyinka ceelasha intaba waa lagula kulmay dadka lala kulmayna dhammaan waxay ka koobnaayeen anwaacda bulshadao dhan ay ka koobnaayeen hadday noqon lahayd maaragtay ganacsatadii oo kala duwan farsamadii dadkii reebaadi ahaa ee masaajidda oo nadwo lagu qabanayay adiga dhammaan anwaacdii bulshada oo dhan ayaa maaragtay loo qabtay habeenne ayaa meeshaas lagu dhaxay si fiicanayna dadku usoo dhoweynayeen marka waxaan leenahay horta allaan marka koobaad u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala uma intaa kadib waxaan u mahad celinaynaa xarakada guud iyo dhammaan wilaayadeenna gobolka ee arrinkaas maaragtay dhabarka u dhigtay ayaan u mahad celinaynaa waxaan isleeyahay dadka aad bay uga faa'idaysteen inta aan maraynayna awaamirtii iyo mamaanicdii ku qornayd warqaddane waan sheegaynay oo aan u aqrinaynin ilaan warqadda waxay ka koobnayd wax mawaanica iyo wax awaamir ah intaasay ka koobnayd intana dadka waa maarata waan u sheegnay aad baynu u soo dhoweeyeen wamaca daalika haddana waxay diyaar u ahaayeen marar kale in lagu soo celiyo intaasaan kusoo koobayaa wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu bismi illahi araxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabbialcaalamiin wasali allah wasalaamu calaa nabiyina muxamedin wa aalihi wasaxbi ajmaciin marka hore allah subxana wa tacala waan ku mahadinaynaa bacda xamdilaahi waxaan ku mahadinaynaa xamladan ayada ah dadkii ku fikiray oo noo soo gudbiyey muxuu ahaa mahad bay mudayin waa ku mahadinaynaa bacdi xamdilaahi waxaan ka mid ahaa dadkii xamladan u dhaqdhaqaaqaya u socday ayaan ka mid ahaa meelo badanna waan tagnay runtii dadku aad bay ugu oomanaayeen waxyaabaha maaragtay la sheegay waxyaabaha kaloo cajiibka waxaa ka mid ah mawaadiic ayay khudbo ayay wadatay xamladu xamlo keliya oo iska mujarada maysan ahayn waxay wadatay mawaadiic mawaadiicda laftooda waxay ahaayeen mawaadiic waaqici ah oo waaqaca markaa jira taaban ay ahaayeen muxaramaad istihaana bihannaas mawaadiicda aad aan ula yaabay ka mid tahay maaragtay waxyaabaha maaragtay aad in hoos loo gacanta loo geli u baahan ay ahaayeen dadkuna waxay qirayaan waxyaabahaas muxaramaadka ah in dadku dhibaato ku hayeen falilahi alxamdu dadku waa ku qanceen xamladii waxyaabihii manhayaadka laga joojina waa ku qanceen kullina waxay qireen waxaanu inuu yahay fasaad waxaa ka mid a mobeeladan waaweynka ah fasaadkooda dadku waa qirayaan iyo diishashkii wixii lamid a dadku waa qirayaan marka dadku waa fahmi karaan waxaan dhibka uu leeyahay aad bayna dadka ugu qanceen su'aalay ku weydiinayaan waxyaabaha qariibka ahoo aan aragnay waxaa ka mid ah marka muxaadarada la jeediyo kelimada la jeediyo dadka su'aalay soo jeedinayaanoo ku saabsan yacni mawduuca asaga laga hadlayay dadku inay qaateenoo fahmeen ku tusinaysaa markaan meel tagno dadku qaabkan ula kulmayna masaajidda nadwaan ka cilaaminayo nadwa ka jirto masaajidda waa laga sheegayey haweenka si gaaraan ula kulmayna waxyaaba iyaga khuseeyo maarata xijaabkii ku saabsan si gaaraan loogala hadlayay waxa weeye dacwada shaarica jirtay marka oo dadka dhammaan isku imanayaan oo qof ka maqnaanaya marka aysan jirin halkaas marka waxaa markii muxaadaradii ay dhammaato waxaa la aqrinayay bayaankiibaa markaa la aqrinaya soo baxay ayaa markaa dad aqrinayaa jiray dadku marka dhammaan waa ku qanceen marka xamladu xamle naajixay ahayd boos loogu talagalay dhacday dadkuna waa ka faa'idaysteen sida sheekh hadda uu sheegay waxaa weye dadku waxay lehan nugu soo laabta muxuuha mar kale nugu soo noqda su-aalana way kaa weydiinayeen waxaa kaleoo jirtay lijno kaleoo muraaqabaa jirtay oo waaliga u diyaariyey oo ayadana muxuu ahaa qaabkay wax u socdaan iyo dadku say wax u qaadanayaan iyo lijno kaleoo dabagalho muraaqabana way jirtay marka wax la dhaafo wax laga tegay marhaan isleeyahay insha allahu tacaala xamladu waxay xamla naajixa booskeedana way dhacday ilaahi subxana wa tacaala ha ka ajirsiiyo ciddii soo fikirtay iyo ciddii barnaamijkaas ka soo shaqaysay ilahi subxana wa tacala ka ajirsiiyo sala allah wasalam cala nabiyina maxamed sidoo kale waxaa goobta ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed isagoona xusay in xamlada si wanaagsan ay ku soo dhammaatay kana codsaday hogaanka mujaahidiinta in lasoo celceliyo xamlaadka caynkan oo kale ah bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulihi wa nabiyihi maxamed ibni cabdillaahi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh alxamdu lilah alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wamaa kunaa linahtadii lowla an hadaana allah ilaaha mahad iskale nimcooyinkiisa faraha badan la siiye islaam naga dhigay maanta kulankan iyo jalsadan qiimaha badan leh ee maaragtay xamladii ummaddeena lagu gaarsiinayay diinta alla tabaaraka wa tacaala weji kamida wejiyada gabagabadeeda aan u joogno ma hadda alla tabaaraka wa taala aan u celinayna ka mid tahay in amni nooga bilaabatay amni nooga dhammaatay alxamdulilah rabbilcaalamiin intaa kadib waxaan u mahadcelinayaa hogaanka guud ee mujaahidiinta ee odayga u yahay sheekheena amiirkeena abu cubayda intaa kadib xamladii irshaadulomah waxaa la dhihi karaa bulshada way camimtay meel ay reebtay ma jirto ama meel aysan garaacin ma jirto alxamdulilah rabbilcaalamiin dacwada ayada marka ilaahay tabaaraka wa tacaala ku mahadsan dadkeennii maaragtay way gaartay sidoo kale dacwadan waxay wadatay laba shay ay asal u la dhihi karaa ummaddan in diinteeda iyo tawxiidkooda la gaarsiiyo la fahamsiiyo waxyaabaha alla tabaaraka wa tacaala uu ka reebay laga reebo marka waxaan dhihi karnaa dacwada waxay ahayd dacwo ilaahay tabaaraka wa tacaala barakeeyey maanta guri ku yeela wilaayada islaamiga hiiraan aysan teginna ma jirto xaqiiqatan marka taa ilaaha ku mahadsan dacwadaa marka hiiraan meel ay dhaaftay ma jirto degmada beledweyn haddii la yidhaahdo alcadda ilaa boqoosaar ilaa iyo zoonka ugu dambeeyo ee jalalaqsi way gaartay aa la dhihi karaa wax maanta ma ogtahay reer hiiraan ay ku kala maaragtay maqnaayeen maysan ahayn meel walbane way tagtay marka ilaaha ku mahadsan taa waana moogta wax ilaahay tabaaraka watacaala looga mahadceliyo annagoo ah dhaqanka reer hiiraan waxaan leenahay dacwadii iyo fariintii nooga timid umaradeenna iyo wilaayadeenna noo soo martay waa aqbalnay waana ajiibnay insha allahu tacaala kaalinteenna iyo maaragtay waxa nagaga aadanna waa ka qaadanayna insha allah haduu ilaha yihahdo wixii leys farayna insha allahu tacaala si guud ummadda islaamkeena waa ugu digaynaa nafteennana waa ugu digaynaa oo waa ka bilaabaynaa iyagana waa ka reebayna insha allahu tacaala xamlada ayadae waxaan codsanaynaa maadaama miraheeda la arkay oo maanta dadka magaalada dadkii baadiyaha ay taabatay oo maaragtay gabdhihii baadiyaha joogay iyo raggii baadiyaha joogay iyo xoololeyda ay gaartay tanoo kaleenta in mar walba lasoo celceliyo insha allahu tacaala waa codsanayna insha allahu tacaala sidoo kale waxaan rabay in halkan baaq ugu diro nabadoonnada iyo dhaqanka iyo qof kastoo mas-uul ah dacwadan kolba uun waxaad ka maqlayseen inuu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uul can racyati qof waliba oo mas-uul ah oo khaasatan dadka dhaqanka waxaan leeyahay maanta kaalina idinkaga aadan kaalinta idinkaga aadan xamladaas ka qaata allana tabaaraka wa tacaala wuu idin weydiinayaa maalinta qiyaamo xaqiiqatan waxaan dhihi karnaa waxa loo soo jeediyey xadiiska loo soo qaaday oo looga dhigay shicaarka looga dhigay waxay ku socotay la dhihi karaabo dadka nabadoonnada sababta wax bulshadan maamulo oo ku dhex jiro oo markuu maagta culays yimaadana maamulkii uu ergeeyo markay wax arkaana indhaha ka laabta ayaga waay qof walibow oo nabadoon ah ama mas-uul ama dhaqan waxaan dhihi lahaa insha allahu tacaala kaalintaadiyaa la joogaa yaysan dhicin wax maantana laysu sheegay dadkeena dhib inuu ugu jiron isla garanay in annaga birita ka soo ergeyni yaysan dhicin ummadda nebi maxad sal ly slam kuntum khayra ummatin ukhrajat linnaas qof walba wuu dareemi karaa waxaan khayriyadaas ku helnay waa inaan wanaagga farno xumadan aan reebno ti iidaad marka maanta haddii oo aad kaafilkaed maanta waa laisku baraarujiyey nabadoonnada baaqaas ayaan dhihi lahaa insha allahu tacaala qaata barnaamijka aan ku wada ballannay ee aan u istaagneynna ilahay tabaraka watala noo fududeeyo insha allahu tacala ilahina tabaraka watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu na sugo xamlada ilahay tabaaraka watacala noo baaqi yeelo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay walaalihii iyo xarakad shawal mujaahidiin farriintay ay soo fareen iyo amarkeedii waa qaadanay wilaayadeena waxaan leenahay macigiinaan nahay garabkiinaan nahay insha allahu tacaala fulinteedana u istaagaynaa waa idinkala qayb qaadanaynaa biidnillahi alwaxid alaxad hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayaa goobta munaasabadda ka hadlay isagoona sheegay inuu soo dhammaaday wejiga koowaad ee xamlada haddana si toosa loo gudagalayo wejiga labaad ee xamlada oo ah tanfiidka bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh jamacaan khayriga isugu keenna keenay nicmooyin tiro badan oo aanan koobi karin noo galay ikhyaaray bacda xamdilaahi subxaanahu watacaala waxaan u mahad celinaynaa oo mahad qiimo badan mudan ayaguna marti sharafta iyo xuduurka xafladan ikhtiitaamka wa ah xamladii qiimaha badnayd ee dacwiga ahayd nooga timid ama ay ku dhawaaqday xarakat shabalmujaahidiin oo magaceedu uu ahaa irshaadulumma ilaa sabiili rashaad gunaanadkii iyo gebagabadii fayskii koobaad ikhyaarta nagala soo qayb gashay oo dhaqan leh culimo leh waxgarad leh waa idiin mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum waxaa iyaguna mahad mudan xamladii muddada bisha ah iyo weliba maalmaha socotay dadkii mushaarakaynayey oo ragga hadda meesha fadhiyo ikhyaartihii ay ka mid yihiin kulligood waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum ilaahay subxaanahu watacaala ha idinka ajarsiiyo dadaalkiinni iyo juhuuddii aad marteen shaqo la wada galay laga wadana qayb qaatay ahayd ilaahayna waa ugu mahad celinaynaa sida nabadgelyada iyo khayrka uu ku jiro oo ay noogu qabsoontay xamladaasu waxay ahayd xamlo ilaahay uu qabuul siiyey waxay ahayd marka xamlo qabuul weyn haysata ama dadka khiyaarta ahayoo hadlay oo safray oo goobaha kala duwan tegay siday u xusayeen waxay ahayd xamlo aad u qiimo badan ummadduna ay qabuul u haysay meelaha la tegay iyo goobihii muxuuha la gaarsiiyey oo dhan marka wax hadda noo dhammaaday waa iclaamkii iyo wacyigelintii la gaarsiinaya dadka lana farayey waxyaabaha ayaga dantoodii maslaxadooda ay ku jirto xamladu marka iclaamka wuxuu gaaray bari iyo galbeedba wilaayadda islaamiga hiiraan taqriiban goobaha la tegey oo maqaraadka ka baxsan konton iyo shan goobood baa la gaarsiiyey oo ay tageen dadkii lajaantii la diray oo siyaabaha kala duwan u baxday liqaa'aadka iyo kulamaadka iyo fadhiyada la galay intii hadda xamlada ay socotay waa boqol lixdan iyo sideed kulan baa dhacday muxaadaraadka masaajidda ka dhacay iyo kelimaadka ee dhacay waxay ahaayeen ayaguna inta oo kale boqol lixdan iyo sagaal bay ahayd nadawaadka culimmada ay geysteen iyo dadka macaniyiinta ah oo masaajidda ka dhacday nadawaadku waxay ahaayeen siddeetan iyo labo shawaaricda iyo muxaadaraadka laga jeediyey waxay ahayn afartan iyo labo muxaadaray ahaayeen oo shaarica mucdaca shaarica khiyaaray marka kelimaadkaas kala duwan iyo amaakintaas kala duwan muhiimaddu waxay ahayd wixii loo tegayey ummadda in la gaarsiiyo wixii la farayeyna loo sheego wixii laga reebayeyna loo sheego qabuulka qiimaha badan inay haysatana waa intaan isla xusno aan sheegnay markaan fayska koowaad gabagabayno waxaa noo bilaabanaya waa fayska labaad ragga akhyaartu meesha fadhiya oo culimmada iyo dhaqanka ka kooban markii kow aan ku dhawaaqaynay xamladan oo aan iclaaminaynay sidaanay u fadhiyeen waa isla qaadannay qof walba guntiga uu dheesha isaga dhigay waa la wada safray goobo kala duwan baa la tegey siday akhyaartu u xuseeyeen goobihii la tegay xitaa waa laga daba tegey oo waa la wada maray oo rag kale oo xaqiijinaya baa soo maray marka ikhyaaray waxaan marka rabnaa xarakadana waxaan dareensiinaynaa aan u sheegaynaa oo aan gaarsiinaynaa in ay ahayd xamlo qiimo badan mudanna in lagu celceliyo oo mar walba in tawjiihaadkaas wilaayadka islaamiga uu gaaro intii aan dhegaysanayn oo iclaam ka dhegaysanaynayna waxay ahayd xamlo qabuul kulli ah heshay waxa hadda aan rabno waxaa weeye marka inaan sidii aan isula jaan qaadnay barnaamijkan wacyigelinta ah tanfiidka inaan kulligan qayb ugu noqono hadday culimo tahay hadday dhaqan tahay hadday ganacsato tahay hadday gabdhaheenna yihiin in maadaama wixii la wada gaarsiiyey waxaan waa kaa mamnuuc ilaahay ma ogolo maslaxadaada adiga kuma jirto waxaana waa wixii wanaagsanaa ummaddeenna aan gaarsiinay wixii ayagaah waxaan rabnaa wixii baaqiyaadoo ka yeela dadaal waaba jiraa sidaa u xusteen ee wax badanoo munkaraadka ayagaha maanta lama hayo dadku way fahmeen dad badan baa fahmay waxaan rabnaa qofka waxa ay maslaxadiisa ku jirto islaamkeenna uu ogol yahay na wada anfacaya ka ganacsada ha keeno wixii aysan maslaxadeenna ku jirinna ha isdhaafiyo waa inta aan sheegaynay balaayadan la adeegsanayo oo gaalada ay soo samaysatay oo ayaga masaalixdooda iyo danahooda waxaan dhegaysanayay filimkii u dambeeyey oo qiimaha badnaa oo runtii mudan in lagu celceliyo marka la dhegaysanaya gaal wuxuu leeyahay dadka caalamka waxay nagu sheegaan buu yidhi inaan nahay shaydaanka adduunka haddaan nahay maraykan anu markaan qiimeeyeyna waa mudan nahay buu yidhi inna la yidhaahdo shaydaanka adduunkaan tihi la'anna wuxuu yidhi aflaamta xunxun waxaa soo saara maraykanka isla maraykankana weeye midka faafiya oo adduunka u qaybiya soo ma mudnin inna la yidhaahdo waxaa tihiin haddaad maraykan tihiin shaydaanka adduunka adinka wey waa gaal aan ilaahay ku xirnayn oo nebi maxamed aqoon oon kutub qur'aan aqoon oo aakhare aqoon baan noocaas u fikiray yacni maslaxadoodii adduun xitaa waa baaba'day akhlaaqiyaadkoodii waa baaba'ay wax annaga nala ka rabana waa saas ikhyaarey soo dhowaada waa aad mahadsan tihiin maanta waxaan u fadhinno waa gebagabadii iyo gunaanadka fayska koobaad waxa aan gelaynana waa fayska labaad oo tanfiid ah amaa iclaamka iyo wacyigelinta dadkeenna joojin mayno waa wadaynaa dadka muhimka ah oo ummadda muhimka u ah oo ru'asadooda waa raggiinaan meesha fadhiyo culimo ah oo nuqabo ah oo ugaasyo ah dadka waxaan rabnaa sheegidda iyo gaarsiinta inaanan joojin oo aan ku wadno ilaahay subxaanahu wa tacaalana garabkeennuu noqon doonaa tanfiidkeenna iyo fulinteennana waxaan ilaahay weydiisanaya inuu noo fududeeyo dadkeenna qabuulka hadda ilaahay uu xamladan u geliyey tanfiidkana inuu xamlada u geliyo waxaana la hubaa sidii aan wacyigelinta aan ugu wada istaagnay haddaan tanfiidka ugu istaagno dadka ayagaa hoggaansamaya waxaan xunna ayagaa joojinaya inaan garab isugu noqonno intaasaan idinka rajaynaynaa aad baad u mahadsan tihiin fayski koobaad oo xamladana halkaasuu noogu xihan yahay hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
guud ahaan intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb kurarka oo qodobo xisila aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu